Xildhibaan Shukri Xareed oo ka mid ah Golaha Wakiilada Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo deeq lacag ah ugu qaybisay caruur agoon ah kuwaas oo gaaraya soddon qoys. Deeqdan lacagta ayaa waxaa soo dhiibay haweenka jaaliyadda Jubbaland ee ku sugan dalka dibadiisa. Xildhibaan Shukri Xareed ayaa faahfaahin ka bixisay deeqdan lacagta ah halka ay ka timid.
Gabdho walaalaheena yaa ku soo sadaqaystay lacagta ah waxaan u bixinay maanta boqol boqol insha Allah gabdhaha khayrka badanow soonna waa soo gelayaa bal isku daya hal gabadhba oo reer Jubbaland inay hal cunug kafaalo qaado ilaahay baa wax kafaalo qaada laakiin idinkuna dadaala insha Allah waxaan rajaynayaa ama ilaahay idin baryayaa idinkana Allah subxaanahu wa tacaala wax fiican oo barako leh ood bixisaan meeshii wax ilaahay keenaa wax laga bixiyaa inuu ilaahay idin soo geliyo gabdhaheeniyow wata agoontiinii hadee dhowr kun waaye agoontu waa dhowr kun laakiin wax yaroo fara ku tirisa intii ugu aabahood ugu dhimasho dambeeye yaan hadda soo qornay oona de kow jooginoo yaa daranuun loo qoray marka gabdhaheeni qaaliga ahayow kuwaasaa idin sugaya Qaar ka mid ah hooyooyinka caruurtooda deeqda lacagta loo qaybiyay ayaa ka mahadceliyay.
waxaan ahay arday gaarna maxmed waxaan ahay ilka casahooyadii ilaahayga qaadirka ee raxmaanka ah midii wax bixisay iyo midii wax aan soo bixinay gurtigiinba khayr iyo faa'iido allah idin siiyo ilaahay waxaan idiin barinay wax sanoo khayr qaba idinkiiyo gabdhahaana siinaya waa in allah idin siiyo waa idin salaamaya walaalayaal khayr iyo baraka allah idin siiyo waxaan nahay hooyooyinka dhalay agoonta gabdhihii sadaqadaa la baxay ilaahay rabbiga subxaana watacaala ajir ha ka siiyo meeshay kasoo bixiyeenna wax badan oo barakale ilaahay uga baryaynaa annaga waxaan nahay hooyooyinka agoonta oo lagu siiyey maanta lacagta looga farxiyey insha allah biidnillahi alkariim maamulkii na soo gaarsiiyey idinkaba kheyr baa idin rajaynaynaa insha allah biidnillahi alkariim Deeqdan lacagta ee loo qaybiyay qoysaska agoonta ah ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli baahi badan u qabeen.